madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud ayaa shirgudoomiyey kulan looga hadlayay qaadista canshuuraha gaadiidka jubbaland kulanka ayaa waxaa kasoo qayb gala qaybaha ay qusayso canshuurta gaadiidka sida wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka kusimaha taliyaha booliiska jubbaland ahna taliyaha booliiska gobolka jubbada hoose taliyaha booliiska degmada kismaayo taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka taraafiga dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale shirka ayaa intii uu socday diiradda waxaa lagu saaray qaadista canshuuraha gaadiidka iyo sidii loo ilaalin lahaa sharciga wadooyinka maadaama ay muhiim tahay gaadiidka iyo dhammaystirka sharciga wadamarista wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland mahad cabdi salaad ayaa markii shirku soo gabagaboobay warbaahinta wala hadlay waxa uuna ka hadlay muhiimadda shirkan uu leeyahay iyo waxyaabihii looga hadlay shir oo looga hadlayay arrimaha gaadiidka wadamarista iyo canshuuraha laga qaadayay shirkaas waxaa noo jeergaraynaya madaxweyne ku-xigeenka labaad suldaan cabdiqaadir luga dheere wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda gaadiidkaa fadhiyey waxaa fadhiyey taliyayaasha booliska iyo taraafikada fadhiyey runtii wuxuu ahaa shir fiican shirkaas waxaa lagula faguray todobaadyadii lasoo mooday ama toddobaadkii lasoo mooday carqaladihii jiray iyo sidii looga bixi lahaa runtii ribad fiican baa lagu kala qaatay wiigan hadda horteena ee bilaabanayo wixii la qaban lahaana way noo fududaatay markii wiiggii hore ee soo dhaafnay aan aroorinay carqaladihii na soo qabsaday waxaan ugu baaqayaa guud ahaan dadka reer jubbaland maayo ama reer jubbaland oo ahaa dad wanaagsan oo dowladooda kaba isku tashi badan soo sameeyey waxaan ka codsanaynaa in ay sii laba jibaaraan in canshuurta la bixiyo gawaarida waxaan ooga digaynaa dadka saraakiisha dowladda saraakiisha dowladda markaan le ciidanka kelima ah ama golaha fulinta ha ahaado ama golaha baarlamaanka ha ahaado ama golaha ama saraakiisha ciidanka ha ahaado dowladdu gawaarida brivatka ah ee ay leedahay waa inay canshuurta ka bixiso